dowladda soomaaliya dadaal xoogleh ka bidi sidii ay qeyban ku naqdi lahayd ururka bulshada bariga afrika si iyo uun ku faa-iideystaan xoojinta baayac mushtarka dalka si ganacsatada soomaaliyeed iyo uun ku shaqaystaan dalalka xubnaka ah ururkana soomaaliya iyo weliba nagdaasi wadankii sadiidaad ee kiyaala gobolka oo kabiira ururka bulshada bariga afrika waliba urur goboleedka xaruntiis igtaa magaalada arusha ee dalka tanzania kaasi oo la dhisay sanadkii lamada kong kulid markii heshiis iyo wadadeelana shan kumid ee sideed dal oo hadda markaasi isoo ka koobaya ururka waxaana kumida ganacsatada magaalada baydhabo iyo hadhow ayana kubiirowka ururkan iyoona sheegeen inta ganacsasho warwiin ku tara doonaa kabiirista ururkana anoo magaca ileerow xuseen xaaji ibraahim maxamuud oo degan degmada baydhabo ee gobolka umbaay qayba hadhowaayay geedka bulshada geeska afrika urur goboleedka oo lankasawmay leeraaye bariga afrika oo kabiirtii dowladda soomaaliya horeymay injaray todoba dal kale oo urur goboleedkaasay ka mid haysanaayay unina maynaganahe dadaal badan oo madawiinaga suubi kubaadda dowladda siyeedaad oo kabiirasta urur goboleedkaasayti anoo ku mid ah dadka ganacsatada soomaaliyeed may cid handhowaaye iniuna kabiirni urur goboleedka asaytii oo suuq wiing ah oo geeska africa dhanba haddii la hero yani kiyaal ama east africa marka cid handhowaayana in dadka bulshada eh oo soomaaliyeed iniyo ku faa'iidaysadaan sida horeyba madawiinaganan sheegay adduunyadanan ogta may barroognahan waddamadaas dhammaantiyo siyaabo kashaal ee bahalka riroogay laakiin haddana may ka faraxsanayn una bahahayna waana seedo korna una oo baasboorkan uwedan wadankan matalaana ku mid naqan bulshada oo east africa ciidan ka faraxsana waan hadhowaya
soomaaliya may geeg ka biirtay urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha bariga africa tanyadan madda may fadaanini soomaaliya guud ahaan dangyo ankajart atayniyan ogaata unuuna ka ganacsi ahaan iyo dhinac welba walun baahanaynay ganacsada soomaaliyeed yaryart iyona wibiintabaahanayti yow ma jarna laha dhaafi dowladooyi hora ma jarna oo soomaaliya ha mara jaran marka guud ahaan soomaaliya maynga taba guulahan hooyitingata insha allahu tacaala maynka baagay ganacsatada soomaaliyeed lan welba iniisu doonada kora se la sheegay basaboor soomaaliya hoobad hela tikidkanayto isku yariyi tikid len baahanta uganda seedo korta ruanda seedo korta meel kasta oo ururka africa ee dhaqaalaha aad ku raadii kort iyo ku raasaas insha allahu taala tagada madda mayn laaba soomaali guud ahaan guguulaha siin hoyti ee madaynada mayn laaba suun hambalyo mudan hasan maamud insha allahu taala geeka waliba hamaalin wiingu hambalyo hambalyo waliba aan hambaliyay ummadda soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliya jamhuuriyadda wali kale hambalyo deerin direey madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo nagadii madaxweyne guulaysaday wali himilooyin jay haayeen oo us ka taamay waliba ahaa siin badanba ka guulaysaday shalay waliba soomaaliya ka guulaysatay suuga bariga afrika oo suuq caalami ah oo waliba ahaa ganacsi jay walwalba ayi ganacsatada soomaaliyeed iyo dhallinyarada ummadda soomaaliyeed oo population jay an badan yahay dhallinyaro waliba faa'iido badan ayaa anka jarta anka hambaliyeeye waliba ahaa suuq caalami ah oo khayraad badan la jeegi karo waliba ahaa fikirka dhagaalaha sida hoola beero waliba ahaa batroolka waliba ahaa kalluunka walwalba suuqasay la jeeysado karo wali kale iid mahadnagaha soomaaliya oo geeg ka jartay wadan burbursan hayti oo suuq hata caalami ah ka beerti